بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد kelmad kooban ayaan halkan ka sheegi doonaa haddii alla yiraahdo oo ku saabsan leylatul qadriga iyo zakaatulfitriga iyo ciidda wixii alla iiga sahlo caawa waa habeenkii toddobiyo labaatanaad ee bishii ramadaan iyadoo la isfaray in lagu dadaalo habeenada maaragtay tiro dhaafka ah tobanka dambe ayaa toddobiyo labaatanku si gaara ay usii xoog badan tahay oo rasuulka sal ll ly slam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi taxaraw leylata alqadri faman kaana mutaxariyaha falyataxaraha fii leylati sabcin wacishriina habeenka leylat lqadarka ku dadaala qofkii ku dadaalayay ha ka sii raadsho oo dadaalkiisa ku bato habeenka toddoba iyo labaatanka inkastoo asal ahaan sida raajixa ay tahay in leylat lqadarka alla uu qariyey si uu qofka muslimka u dadaalo tobanka dhanba oo camalkiisa ugu bato iyo haddana maaragtay toddobiyo labaatanku si gaara ay axaadiista ay u shaartay laakiin xadiis saxiixa oo marfuuc ah oo rasuulka sal ll ly slam uu ku hadlay oo habeenka toddobiyo labaatanaad waa leylat alqadar leh oo ansaxay ma jiro waa soo arooray laakiinse waxaa saxiixa inuu mowquuf ku yahay mucaawiya ibn abi sufyaan waxaa ka sugnaatay rasuulka sal ly slama inuu yidhi taxaraw leylat alqadri fi sabci alawaakhir toddobada dambe si gaara uga raadiya habeenka leylat lqadarka ah iyo inuu yiri leylat lqadri fi lcashri alawaakhiri fi alkhaamisati aw athaalitha leylat lqadarku tobanka dambe ayay ku jirtaa habeenka maaragtay shan iyo labaatanaad ama habeenka saddex iyo labaatanaad wuxuu yihi rasuulka sal slam inii uriitu leylat alqadri leylat qadarka waa la itusiiyey uma insiituha kadibna waa la ihrimaansiiyey faltamisuuha fi lcashri alawaakhiri fi lwitri tobanka dambe ka raadiya gaar ahaan tan tira isdhaafka ah koo iyo labaatan saddex iyo labaatan shan iyo labaatan toddobiyo labaatan sagaal iyo labaatan laakiin saxaabada qaarkood sida matalan ubay ibnu kacbi oo kale waxaa ka sugnaatay inuu isagu ku dhaaran jirayba inay toddobiyo labaatanka ay tahay sida saxiix muslim ku jirta zir ibnu xubaysh wuxuu leeyahay ubay ibnu kacbaan maqlay buu leeyahay isagoo leh yani waxaa loo sheegay ubay baa waxaa loo sheegay saxaabigu ubay ibni kacbi ah ayaa waxaa loo sheegay in cabdullahi bin mascuud uu leeyahay man qaama sanata asaaba leylata alqadri leylat qadri waa helaa ma dhaafayso waxaa meesha laga sii fahmaya qofkii ramadaan ku dadaalana kolley maaragta haddii ramadaan keliya ku jirtay inuu macnaha habeenkii leylat qadrka uu helaayo hadduu tobankii yani salaaddii ku dadaalana oo u wada dukadana iyadana maaragtay waa u helaya noocaas oo kalea marka ubay wuxuu yidhi wallahi aladii laa ilaaha illa huwa inaha la fii ramadaan allihii ku xaq lagu caabudo uusan isaga moogiy yaan ku dhaartaye leylatulqadri u ramadaankay ku jirtaa raawigii marka wuxuu leeya yaxlifu maa yastathnii waa uu dhaaranayaa buu yidhi in sha allahuna ma leh wallahi inii la aclamu aya leylatin hiya wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi anugu waan garanayaa habeenka ay tahay hiya leylat alatii amaranaa biha rasuulu llahi sal ly slm biqiyaamiha waa habeenkii uu rasuulka sal slam na faray inaan istaagno hiya leylatu sabiixati sabcin wacishriin waa habeenka maaragtay subaxiisu uu todobiy labaatanka yahay waa habeenka todobiy labaatanaadka macnaha wa amaaratuhaa calaamada ay leedahana waa an tatluca ashamsu fii sabiixati yowmiha baydaaa laa shucaaca laha in qoraxdu soo baxdo subaxdaas yani habeenkii marka uu dhammaado subaxeedii oo todobiy labaatanka ahaa maalinka todobiy labaatanaad subaxii in qoraxdu soo baxdo iyadoo cad oo aan shucaac lahayn yani fallaarihii kasoo baxaayey oo la arkaayey ma laha sidoo kale imaam muslim wuxuu wariyey ibnu cumar ka wariyey ra'aa rajulu ana leylata alqadri leylatu sabcin wacishriin nin baa wuxuu riyo ku arkay in leylatu qadarki ay habeenkii toddobiy labaatanaad ay tahay markaasaa rasuulka sal l slm wuxuu yidhi araa ru'yaakum fi lcashri alawaakhir waxaan arkay buu yidhi ama aan arkaa in riyooyinkiinni aada arkayseen habeenadii oad ku riyoonayseen ay tobankaa ku soo aruurtay in leylatu qadarkii ay tobankaa ku jirto fatlubuuha fi lwitri minha si gaara uga raadiya tan tira isdhaafka ah marka sidii aan sheegnay waxaa raajixa in macnaha la qariyey hadalka ubayina waa waa ijtihaad oo xaggiisa ah xadiis marfuuca ma aha isagu calaamadii buu maaragtay kolley mar arkay habeenka maaragtay laylatulqadarkuna waa u gurguuraa marka tii uu calaamadii uu arkay wuunbaa maaragtay uu ubay iska qabsaday marka inaan maaragtay ku dadaalno habeenadaas oo dhan gaar ahaan habeenada watarka ah yaa aada loogu baahan yahay waana fursad fiican runtii caawa qofkii alla waqti uu ka siiyo meelaha qaarkood koley habeenkii maba usoo gelinba in maaragtay fursadaa laga faa'iidaysto calaamooyin baa rasuulku sheegay sal ly slm lagu garto calaamooyinka marka faa'iidadoodu wax kale maha sida ahlucilmigu ay sheegeen dee qofkii dadaalay ee alla uu tusiyo calaamooyinka inuu marka garto in uu habeenkii haleelay qofkii maalan ay dhaaftayna oo habeenka aan maalan cibaadadii ku dadaalin inuu waqtiyada dambe uu macnaha sanooyinka soo socda iyuu ku dadaalo marka waxyaabihii rasuulka sal ly slama ka sugnaaday waxaa ka mid ah leylat lqadri leylatun samxatun talqa waa habeen sahlan oo wanaagsan laa xaarun walaa baarida kulal iyo qabowna ma laha tusbixu shamsu sabixataha daciifatan qoraxdu waxay noqotaa subaxdaas toddobiy labaatanka mid iftiinkeedu uu yaryahay xamraa oo aadna u guduudan xadiid kalena wuxuu sheegay rasulka sal leylat lqadri leylatun balja buljana waa loo aqrin karaa waa habeen maaragtay ifaaya laa xaaratun walaa baarida mana kulula mana qabooba walaa yurmaa fiiha binajmin dambaaburayaashii lagu tuuri jiray shayaadiinta habeenkaa lama tuuro wa min calaamati yowmiha tatlucu shamsu laa shacaaca laha yani calaamadii maalinkaas lagu garanayo waxay tahay habeenkaas maalinka calaamadihiisu waa in qoraxdu soo baxdo iyadoon shucaac lahayn waa xadiid xasana waxaa kaloo macnaha soo aroortay leylat lqadri leylatu saabicatin aw taasicatin waishriina waa habeenka toddobiy labaatanaad ama sagaal iyo labaatanaad annaga hadda waxaa noo dhiman ama saddex habeen ama afar habeen marka ama waa habeenka toddobiy labaatanaadka ama waa habeenka sagaaliyo labaatanaadka ina almalaa'ikata tilka leylata habeenka leylatu qadarka malaa'iktu fi lardi akharu min cadadi alxasa quruuraxa yaryar waa ay ka badanta malaaigta soo degaysa waa xadiis xasan isaguna oo imaam axmed iyo keyrkiis ay wariyeen laakiin malaaigta ma aragno waxaa marka muhiima alla uu habeenkaas dareensiiyo inuu ku ducaysto ducaadii ahayd allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cani allow adigu mid dembi astur badan baa tahay cafwigana jecel ee allo i cafi allahuma inaka cafuwun kariimun in la yidhaha maaha kariimuntaasu wax sugan maaha waxaad leedahay allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu cani alla adugu mid cafis badan baa tahay cafiskana jecel ee allow i xadiidka caaisho yaa rasuulka weydiiso waxay tidhi ara-ayta in waafaqtu leylat alqadri haddii alla ila kulan siiyo habeenka leylatulqadriga ah ma aqulu fiiha maxaan leeyahay qaala sal ly slm quulii allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii marka in salaadii lagu dadaalo qur-aan akhriska lagu dadaalo adkaartii lagu dadaalo subxaan allah alxamdulilah walaa ilaha illah lagu dadaalo sadaqa la bixidii lagu dadaalo ramadaankuna sidiisaba guud ahaan in lagu dadaalo u baahan yahay gaar ahaan hadda khatmigii baa la joogaa gabagabadii baa la marayaa in allah khitaamka noo hagaajiyo bishan maarata gabagabadeeda alla noo hagaajiyo in si gaara loo sii dadaalo yaa loo baahan yahay waxaa qofkii ramadaan u soo galo ee aan loo dembi dhaafin allaha fogeeyo yaa jibriil ku duceeyey markaasaa rasuulkuna sal ly slam wuxuu yidhi aamiin marka sakaatulfitriga haddii aan wax yar ka hadalno sakaatulfitrigu waa waajib sakaatulfitrigu in qof kasta muslima waajib ay ku tahay laakiin shuruud baa jirta shuruuddaasi marka maxay tahy shuruuddaasi waa qofku waa inuu horta uu muslim yahay shardiga labaadna waa maxay waa inuu haysto wax yacni cuntadiisa iyo cuntada ciyaalkiisa iyo waxyaabihiisa daruuriga maalinka ciidda iyo habeenka ciidda wax ka siyaadsan waa inuu haystaa ibnu cumar wuxuu yidhi farada rasuulu llahi sala alla alay slam zakaata alfitri saacan min tamrin aw saacan min shaciirin cala alcabdi walxuri waaldakari walunha walsagiiri walkabiiri min rasuulka alla sala allahu aley wasalama wuxuu waajibiyey zakaatulfitrigii suus timir ah ama suus shaciir ah dadka qaarkood head bay yidhaahdaan oo addoonkii iyo xortiba laga rabo iyo lab iyo dhadig iyo qof yar iyo qof weynba oo muslimiintii ka mid ah waxaana sunnaa in ilmaha caloosha ku jira laga bixiyo haddii afar bilood ay gaaraan oo nafta lagu lagu afuufo salafku ay ka bixin jireen sida cuhmaan ibnu cafaan radiallahu canhu iyo keyrkiisba ka sugnaatay marka sakaatufitriga qofku naftiisuu ka bixinayaa iyo dadkii nafaqadooda isaga ay ku waajibtay haweentii uu qabay iyo qofkii kale qaraabaha ee isagu maaragtay nafaqeynayo nafaqadiisu ku laasimtay waxaan sakaatufitriga loo waajibiyey in qofkii soomanaa soonkiisii laga sifeeyo wixii ka dhacay ee maaragtay hadal xun ah iyo rafaas iyo sidoo kale xikmada loo waajibiyey sakaatufitriga waa in fuqaradii masaakiintii la hodmiyo maalinkaas oo aanay u baahan cunto iyo wax dad weydiistaan lana farax geliyo si maalinkai ciid uu noqdo maalin muslimka dham ay wada farxaan xadiidka ibn cabaas wuxuu ahaa farada rasuulu llahi sala lla ly slam zakaata alfitri tuhratan lisaa'imi min allagwi warafath wa tucmatan lilmasaakiini rasuulka ale sal l slam zakadii fitriga ayuu waajibiyey iyadoo maaragtay qofkii soomanaa soonkiisii la hagaajinayo ama wixii isaga dhibaato ka dhacay ee laga sifaynayo iyo masaakiintiioo maaragtay la quudinayo man addaaha qabla salaati salaada ciidda ka hor qofkii zakaatulfitriga bixiya fa hiya zakaatun maqbuula waa zako maaragtay la aqbalay oo booskeedii dhacday waman addaaha bacda asalaati salaada kadib qofkii bixiyana fa hiya sadaqatu min asadaqaat waa uun sadaqa uu sadaqaadka kamid uu la baxay shawkani wuxuu leeyahay yani aqbalkeeda maaragtay allah iska leh ilaa qofka inuu macduuryahay moog awoodi kari waayey inuu maalinkaa ciidda bixiyo zakaatulfitriga markaa dimadiisa yay saaran tahay oo inuu bixiyaa maalinkaa kadib marka wax la bixinayana waa sida xadiisku uu sheegay waa hal suus yacni labada gacmood oo la isku qabtay mud baa la yidhaahdaa macnaha mud bay maaragtay ay keenayaan afar jeer aada maaragtay ku beegto cuntadii aada bixinaysay ama badarka aada bixinaysay saac bay noqonaysaa marka wax adag ma aha marka ama maaragtay qamadii ha noqoto ama bariis ha noqoto ama galley ha noqoto ama tibir ha noqoto ama zabiib ha noqoto ama caanahan la qalajiyey ee adag ee carabtu isticmaali jirta ha noqoto yani burka iyo shaciirka iyo tamriga iyo zabiibka iyo aqidka intaas axaadiistu way sheegtay marka suuskaasina culamada qaarkood markay ku dadaaleen miisaan ahaan wuxuu noqday laba kilo garaam iyo afar boqol oo garaam yacni laba kun iyo afar boqol oo garaam macnuhu waa saas macnaa waa laba kiilo iyo afar boqol oo garaam yani laba kiilo iyo nus wax yar baa ka dhiman ahlucilmigu waxay leeyihiin dad kooxihii zakada fitriga ee iyagu iska bixinayaan hal qof way siin karaan hal qofna zakadiisii dhowr qofood waa uu siin karaa oo saasay fuqahadu saasay leeyihin sida ibnu qudaama uu sheegay laakiin in lacag la bixiyaahi sax maahan sababtoo ah rasuulku sal slam cunno ayuu sheegay saxaabadii rasuulkuna sala allahu alay wasalama cuntadaas unbay maaragtay ay bixin jireen zakatulfitriguna waa cibaado la waajibiyey oo cunto uun laga waajibiyey marka jinsiga laga waajibiyey waxaan ahayn in la bixiyo ma aha zakaatulfitrigu waxay waajibaysaa marka ramadaanku uu dhammaado oo qoraxdu ay dhacdo maalinka ugu dambeeya ramadaanka yaa zakaatulfitriga waajibkeeda u bilaabanaya ile markaasaa ramadaankii dhammaaday oo waa laga afuray baa laleeyahy ramadaankii waqtiga marka zakadaas la bixinaayo waqti fadli badan oo haddana addaa ah iyo waqti iska bannaan labadaasay kala yihiin waqtiga fadli badan waa maxay waa marka fajarku uu dhasho maalinka ciidda ilaa laga gaarayo waktigii maaragtay la dukanayey waxyar ka hor intaadan salaada gelin yaad bixinaysaa xadiidka ibnu cumar wuxuu ahaa ana nabiya sal ll ly slam amara bizakaati alfitri an tu-adda qabla khuruuji innaasi ila asalaa rasuulku sal ly slam wuxuu faray in zakaatulfitriga la bixiyo inta aan dadku salaada usoo bixin laakiin waxaa bannaan maalinka ciidda maalin ka hor ama laba maalmood ka hor in maaragtay la bixiyo zakaatulfitriga oo saxaabadii baa laga wariyey naafic oo mawla ibnu cumar ahaa wuxuu leeyahay waxay bixin jireen oo dadka qaadanaya ay siin jireen maalinkaas ciidda maalin ama laba maalmood ka hor marka cilmiga maaragtay muxaqiqiinta waxay leeyihiin qaarkood yani sideed labaatanku marka qoraxdu ay dhacdo haddii aad zakadii bixiso qabla alciidi biyowmin ow yowmiin way kuu toosaysaa sababtoo ah haddii shu soddon ku dhammaatana de waa laba maalmood haddii sagaalaadan ku dhamaatana waa hal maalmood marka sideed labaatanka ha kasii hormarinin inkastoo haddee fuqahada qaarkood ay ku leeyihin ilaa ramadaanka awalkiis waa la bixin karaa laakiinse kulli axaadiistu sidaasay tusinaysaa sida wanaagsan inay tahay bacda alfajarka maalinka ciidda oo sii fadliga badani ilaa salaada maaragtay laga ahdaayo haddii loo hormarinayana aan maalin iyo laba maalmood aan laga badinin zakaatulfitriga marka waxaa iska leh dadka fuqarada iyo masaakiinta ee dadkii zakadii zakaatulmaalka sideedii qolo oo loo qeybin jiray zakaatulfitrigana waa la siinaa iyagaa loo qeybinaa la dhihi maayo maadaama la yiri tuhratan lisaa'imi min allagwi warafath wa tucmatan lilmasaakiin yani masaakiinta iskale zakaatulfitriga fuqarada iyo masaakiinta yaa iska leh dadka culamada muxaqiqiintaashaasay leeyihin rasuulka sal slam hadyigiisa waxaa ka mid a in sadaqadaas masaakiintu ay leedahay weliba waxaa maaragta muhiima dadka qaraabada in lagu sii dadaalo ee zakadu ay ku baxaysay sababtoo ah qofka qaraabada markii aada zakadaas zakaatulfitrgaas aad siiso ama zakaatulmaalka aada siiso sadaqa iyo sila isku tahay sida rasuulka sala alla alay slam ka sugnaatay rasuulku sal ly slam wuxuu yidhi ina sadaqata cala almiskiini sadaqa wa calaa diraximi ithnataani sadaqatun wa sila qofka miskiinka ahaa oo caadiga ahaa oon qaraabanimo idinka dhexaynin sadaqada wax lagu sadaqaystaahi waa sadaqo calaa diraximi qofkii raxim idinka dhexeeyana ithnataani waa labo sadaqatun wa sila sadaqa iyo qaraabo xiriiris yani xadiidka nasaa-i tirmidi iyo aweriyeen asxaabu sunanka qaarkood sheekh albaanina waa saxiix buu yiri salaada ciidda haddaan u nimaado iyadu waa fardu kifaaya haddii muslimiinta qaarkood ay dukadaan dembigii inta kale waa ka dhacaa dadkii markaa magaalo isla joogay haddii kulli ay salaaddii ka tagaanna way wada dambaabaan dadkii macnaha aan cudurdaarka lahayn way dambaabayaan sababta waa shacairta islaamka ee muuqatay bay ka mid tahay rasuulkuna sal slam salaada ciidda waa uu maaragtay daa'imi jiray isaga khulafaa raashidiinti intuu way daa'imi jireen alla wuxuu yidhi fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u duko waxna u gowrac koox salafkii ka mid ah waxay ku fasireen waa salaadii ciidda fasalli lirabbikadaas rasuulkuna sal lla slam haweenkii wuxuu baray in ay u baxaan salaadii xataa kuwa caadada qaba ee aan dukanaynin laakiin meeshii lagu dukanayay ka fogaaduu yidhi umu catiya rasuulka sal waxay ka warisay inuu yidhi liyakhruj alcawaatiqu dawaatu alkhuduur gabdhihii dhallinyarada ahaa ee aan weli la guursan ee maqabiyooyinka ahaa macnaha guryaha fadhiye caadadaasaas ahayd gabdhaha yaryari ma bixi jirin dhallinyarada ah liyakhruj alcawaatiqu dawaatu alkhuduur waalxuyad iyo kuwa caadada qaba wayactazilu alxuyadu almusallaa kuwa caadada qabana ee xaydka qabaa meeshii lagu dukanayo way ka fogaanayaan waliyashhadna alkhayra wa dacwata almu'miniin ha soo xaadiraan oo ha ka qaybaan khayrkii meesha ka socday iyo muslimkii ducadiisi ayay ka faa'iidayaan xadiidka bukhaari muslim baa wariyey marka salaada ciiddu aad bay muhim u tahay fadligeeduna aad buu u wen yahay sababto waa ka haweenkii oo iyagu maaratay sumaatinka iyo howlaha noocaas oo kale ah aan marka hore asal u lahayn yaa la yidhi ciidda waa inay soo baxaan marka rijaashii iyo raggii waa min baabi awla culamada qaarkoodna waxay leeyihin waaba farducayn qof kasta salaatul ciid iyo wax laga rabaa sida ibnu taymiya iyo sheekh ibnu taymiin iyo shuruuddii markaa salaada ciidda waxaa ka mid ah waqtigu soo galo in waqtigoon soo gelin ka hor la dukado salaada ciidda sax ma ahan ma ansaxayso yacni dad jamaacaana waa inay maaragtay salaada ciidda ay dukadaan oo haddana aan musaafiriin ahayn sababta rasuulka sal sl markuu safarka uu ku jiro ciidaha ma dukan jirin khulafaa raashidiinna sidoo kale oo rasuulka sal slam markii uu xajinayey yani ciid baa soo waafaqday haddana ciid ma aanu dukanin maalinka tobanaadka bishii dilxija oo tobanaadka ayd ciid ma aanu dukan rasuulka sal slam ramadaankiina sidoo kale markii maaragtay maka la furanayey rasuulka sal ly slama bisha ramadaan buu u baxay mako ilaa shawaal bilowgeedii buu joogay ciiddii meeshaasi ugu soo gashay lamana soo werin rasuulka sal inu salaada ciidda u dukaday xagee lagu dukadaa marka salaada ciidda meel saxraa oo banaanka ah yaa loo baxaa sidaasaa sunno ah oo xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo abu saciid alkhudri uu ka wariyey rasulka sal wuxuu leeyahay kaana nabiyu sala alla ly slam yakhruju fi lfitri waladxaa ila almusalla rasuulku sal ly slam ciidulfitriga iyo ciiduladxaha wuxuu u bixi jiray musalla meel la yidhaha waa meel lagu dukado oo maaragtay magaalada ka baxsan marka si macnaha shaciiradaas ay u muuqato yaa maaragtay meel bannaan la isugu imaanayaa masjidkana waa lagu dukan karaa haddii maalan roob uu jiro ama dabayl adag ay jirto oo kale ama meesha bannaanka ahayd la-aada ay fog tahay oo kale oo magaalada magaalada ay weyn ay tahay waqtiga la dukanayana waa maxay waqtiga salaatu duxada la dukanaya waa marka qoraxdu ay kor u kacdo waran qiyaastiis oo kale culimadu waxay yidhahdaan waa ilaa rubi saac labaatan daqiiqo meelahaasay ku qiyaasaan ilaa nu saac qaar baa sheega yaa laga yaa waqtigu ka bilaabanaya waqtigu markaasu ka bilaabanaya marka waran qiyaastiisoo kale adiga muuqaalka aad arkiisid ay kor u kacdo yaa waqtigii maaragtay salaadii ciidda uu soo gelaya sidii salaada duxaduba ay ahayd ilaa marka yani duhurka waqtigiisii laga gaaro waa waqti salaad ciid la dukan karo oo rasuulka sala alla alay slam iyo khulafadiisuba marka qoraxda waxyar ay maaragtay kor u kacday dukan jireen sababtoo ah waqtigaas laleeyahay salaatu duxadaa ka bilaabanaysa oo waran yani muuqaalkiisoo kale intii u muuqdo oo kale waa in qoraxda soo baxda ka horeeyahay waa waqti layska reebaba salaaddii in la dukado marka ciidul adxaahana in la dedejiyaa sunna sunno ah salaada ciidulfitrigana salaadiisa in la dibdhigaa sunno ah oo rasuulka sal saasuu yeeli jira oo ciidul adxaa dadku waxay u baahan yihiin in waqti ay helaan si ay wax u gowracaan xoolahay u gowracaan salaaddii ciidulfitrigana waxay u baahan yihiin in dib loogu dhigo si waqtigi uu waasic ugu noqdo in sakaatulfitriga la bixiyo laba ragco ayaa la dukanayaa oo khudbada ka horeysa cumar bn khadaab wuxuu yihi salaatu lfitri waladxaa ragcataani ragcataani salaadii labada ciidood waa laba laba ragco tamaamun hayru qasrin calaa lisaani nabiyikum waa salaad dhammaystiran oo aan gaabnayn rasuulkiinaana saas yiri buu leeyahay sala allahu aley wasalam waxaa wariyey nasaa-i ibn imaam axmed iyo bayhaqi sheekh albanina waa saxiix buu yiri ragcada koowaad markuu takbiirsado oo allahu akbar uu yidhaha salaaddu miduu ku gelaayey oo istiftaax uu sameeyo intaanu acuudu billahi min shaytan rajiim aanu dhihin oo faataxa akhriska aanu maaragtay bilaabin yuu lix jeer allahu akbar haddana dhahayaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ragcad labaadna intaanu iyadana akhriska aanu bilaabin iyo faataxadii yuu shan jeer allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar leeyahy oo aanay ku jirin takbiirtii markuu uu soo istaagayay aanay ku jirin oo xadiidka caaisho ee marfuuca ahaa yaa wuxuu lahaa altakbiiru fi lfitri waaladxaa fi luulaa sabcu takbiiraat takbiirta ciidulfitriga iyo ciiduladxaha salaada dhexdeeda ragcada koowaad toddoba jeer baa la leeyahay talabaadna shan jeer baa la leeyahay si waa takbiiratay rukuuc labadii takbiir ee rukuucda kuma jirto markastuu takbiirsanayana gacmaha kor buu u qaadayaa sababta rasuulku sal slam si guud baa waxaa sugnaaday inuu markuu takbiirsanaayo uu maarata gacmihiisa kor u qaadi jiray marka cumuumkaas waxaa soo gelaya takbiiraadkii labada ciidood salaadoodii markuu marka acudu billahi min shaitan rajim yihahdo uu akhrinayaa oo uu kor u akhrinayaa layskuma khilaafsana taas waa salaad jahriya oo ijmaac baa la sheegay waxaa marka sunnaa inuu faatixada kadib uu akhriyo sabixisma rabbika alaclaa ragcada koowaad ragcada labaadna faatixada kadib uu akhriyo hal ataa hal ataaka xadiidu lgaashiya oo xadiidkii nucmaan ibn bashiir baa wuxuu ah rasuulka sal slam labada ciidood wuxuu akhrin jiray iyo jumcadaba sabixisma rabbika alaclaa iyo hal ataaka xadiidu lgaashiya iyuu labada ragcood ku kala akhrin jiray muslim baa wariyey waxaa kaloo ka ansaxday rasuulka sal slam inuu ragcada koowaad uu ku akhriyey ama ku akhrin jiray qaaf alqur'aan almajiid tan labaadna ikhtarabat isaacatu wanshaqa alqamar taa iyadana muslim baa wariyey marka waxaana fiican ahlucilmigaas ay leeyihiin in mararka qaarkoodna sidaan la sameeyo mararka qaarkoodna sidaan la sameeyo oo sunnadii maaragtay lagu camal falo iyadoo duruuftii dadkana la ilaalinaayo khudbadu marka khudbada salaada ciidu waxay ka dambeysaa salaadii ka dambeysaa salaada horeysa وابن عمر بقى وحول ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبه نبي اي ابو بكر يا عمر با لبد عيدود ويدكن جيرين خطبه كهر بخاري مسلم باوري عيد مركز صلاه عيد دي كاتكتو ما سمينيسا culimada qaarkood marka waxay leeyihiin qofka salaad ciid ay ka tagto in qadeeyo sunno u maca sababta daliil lama haya rasuulka sal slama xaggiisa ka sugnaaday waana salaad maaragtay muslimku inuu isugu yimaadaan loogu talagalay isu imaatinkaas un bayna maaragtay mashruuc ku tahay saas culimada qaarkood ay leeyihiin waxaana sunnaa qofku intaanu maaragtay salaadii ciidda u bixin ciidulfitriga ramadaanka midda ka dambeysa inuu timir cuno laakiin ciid weynti iyo ciid aladxaa waa inaanu wax cunin ilaa uu salaada ka dukado laakiin ciidulfitriga ramadaanku markuu dhamaado ciidda ku xigtaa waa inuu timir cunaa rasuulka sal slm ma bixi jirin maalinka fitriga ah ilaa uu timira cuno xadiidka bukhaari baa wariyey maalinka yowmal adxaana wax ma cuni jirin rasuulku sala alla alay slam ilaa uu ka dukado tirmidi iyo ibnu maaja ayaa wariyey sheekh albaanin waa saxiix buu yiri in la takbiirsado marka salaatu ciidda loo baxaayo yaa sunno ah in la dhaqsado salaatu ciidda marka ciidda ciidda loo baxaayo si uu qofkii maarata imaamku ugu dhowaado yaa sunno ah qofkii arrintaas ay ku adan tahana gaadiid waa fuuli karaa waxaana sunno ah qofku inuu isqurxiyo qabaysto dharka ka ugu fiican ee uu heli karo uu gashado ee iscadariyo cadar marsado iyo baraafuun waxaana sunnaha in imaamku uu khudbeeyo salaada ciidda khudbo macnaha dadkii xusuusinaysa waxyaabay u baahnaayeen diinkooda oo uu maaragtay ugu caddeeyo axkaamtay u baahnaayeen iyo wixii munaasabka u ahaa gaar ahaan haweenka waa in qeyb laga siiyaa wacdiga iyo xusuusintaas oo rasuulku sal ll ly slam markuu salaadii khudbadii dhameeyey yuu gaar ahaan ugu yimid haweenkii oo uu wacdiyey oo uu alla xusuusiyey khudbadu marka salaada way ka dambeysaa marka habeenka ciidda marka ramadaanku dhammaado ee maaragtay habeenka ciiddu ay soo gasho in la takbiirsado yaa sunno ah iyo marka salaadii loo baxaayaba ilaa uu imaamku khudbadii ka dhameeyo oo alla wuxuu yihi walitukmilu lciddata walitukabiru llaha calaa maa hadaakum inaad soonkii maalmihiisi dhammaysaan kadibna alla aada u takbiirsataan xanuunku idin hanuuniye dartee xanuunku idin hanuuniye dartiye marka allahu akbarta raggu waa ay maaragtay kor bay u qaadayaan guryihii iyo masaajiddii iyo suuqyadii haweenku laakiin waa ay qarsanaayaan jidkiina in midna lagu baxo mid kalena lagu yimaado jid kale lagu yimaadana iyaduna sunnadii bay ka mid tahay oo rasuulku sal saasuu samayn jira markii maalin ciid ay tahay jidka waa kala duwi jira rasuulku sala allahu caleyh wasalam bukhaari baa wariyey culamada qaarkoodna waxay leeyihin xikmada ku jirtaa waxay tahay in labada dariiqba labada jidba ay u markhaati kacaan qaarkoodna waxay leeyihiin maya shaciirada islaamka la muujinayo in lasu taaniyadeeyo maalinka ciidda wax dhiba ma laha oo taqabal allahu minna wa minka ilays yiraahdo oo saxaabadii baa maaragtay sidaa isugu taaniyadeyn jireen waxyaabaa kaloo dadku ay caadeysteenna wax dhiba male inay isugu taaniyadeeyaan iyadoo farax la muujinaayo waxaase marka hadda soo korortay wakhtigan cudurkan hadda koronaha uu jiro waxa isbedela maxay waxaa dhici karta meelaha qaarkood in masaajidii aanay furnayn ama masaajid aan lagu dukanaynba waxaa laga wariyey anas inuu mar wakti wakhtiyada ka mid ah uu gurigiiska joogay meel basre u dhow iyo wuxuu ku lahaa guri iyo beer halkaasuu marka joogjoogi jiray mar buu marka ciiddii ay basre lagu dukanayo uu ka maqnaaday markaasu isaga iyo dadkii macnaha lahaa isagu iyo ciyaalkiisii iyo yuu kulmiyey markaasuu mid isaga mawlo u ahaa cabdullah bin abi cutba la yiraahdo yuu macnaha faray inuu salaadii magaalada lagu dukadoo kale inuu dujiyo oo laba ragco yuu dujiyey oo takbiirtii magaalada lagu sameynayo oo kalena salaadii dhexdeeda lagu sameeyo wabillahi towfiiq